ardayda caruurta agoonta ah ee wax ka dhigta madarasada shaafi ee degmada ceel barde ayaa deeq lacaga la guddoonsiiyey kuwaasi oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana deeqdan lacageed ku sadaqaystay dad muxsiniin ah oo ka qeyb qaadanayay gargaarka caruurtan agoonta ah caruurtan agoonta ah ee wax ka dhigta madarasada shaafi ayaa ah kuwo u baahan in la garab istaago sheekh maxamuud oo ah wakiilka deeqdan ayaa ka warbixiyey deeqdan iyo halka ay kasoo gaartay caruurta in aan caruurta agoon tahay aan ugu qaybinay lacag ka timid dad muxsiniina lacagtaasoo dhan laba kun iyo lix boqol oo dollar falilaahi alxamdu washukru dhowaanahan dambe agoonta deegaanku aad bay u korortay sababtoo ah barakacyaal baa jira tirsigii meeshii sanadkii hore tirkoobkii aan samayno uu noo ahaa sagaashan cunub maanta waxay noqdeen caruurta agoon tahayd boqol iyo toban cunug bay noqdeen boqol iyo toban qoys dadka agoonta ee deegaanka ka jira ayadoo weliba xilli inkaaran lagu jiro oy dadku iska yar abaaraysan yihiin waxaan halkan uga mahadcelinayaa muxsiniinta mar walbaba la daala dhacaya agoonta xaaladahooda xeel gaar ahaan xilliyada ciid oo kale guud ahaanna ka warqaba dugsiga ay taantee shaafici degmada ceel berde oo daarahan aan hadda dhex joogna dhisay barhkood dhulalka ay bixiyeen barhkood qoysas ay barooyin iyo guryo u sameeyeen dhammaantoodba waan u mahad celinaynaa waxaan joognaa hadda qolkii wiilasha qolkii gabdhahana dhankaa kale ayuu naga jiraa marka falilaahi alxamdu washukru aad iyo aad baan halkan ooga mahad celinayaa guud ahaantood muxsiniinta gaar ahaan muxsinkan magaciisu uu saaran yahay sabuuradda waa naasir maxamed cabduljawaad walaalkeen muslima si gaara ayaan ugu mahad celinaynaa lacag saddex boqol oo dollar oo asagu noo soo diray waalidkiibuu noola baxay aabihii hooyadii halkanaan oga ducaynaynaa ilaahay sadaqadiisa adduunya aakharaba ha ku anfaco waa nin muxsina mar walbana dadka idinka warqaba ka mid ah oo walaala aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa walaalkeen naasir maxamed cabduljawaad halkan aanu ka salaamayna insha allahu tacaala waxaan leenahay dad iyo dunyaba allah ha ku barakeeyo adduun iyo aakharana allah ha ku barakeeyo maalkaadana mid ku anfaca adduun iyo aakharaba allah ha ka dhigo marka insha allahu tacaala lacagtii qaybinteedii waa inoo gebagabowday biidni illaahi tabaaraka wa tacaala caruurtan agoonta ah ayaa waxa ay wax ka dhigtaan madarasada shaafi ee degmada ceel barde waxaana inta badan caawiya dadka muxsiniinta ah